barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce saddex iyo labaatanka bisha maarch ee sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhaqanka hadda maanta jira iyo dhaqankii horena laba farqi weyn baa udhexeeya dhaqanka maanta jira waxaa weeye guurkiisu mid dhibaato badan ay ku timid hadday tahay xagga bobartiga faqrinimada hadday tahay dhaqanka isfahanwaaga dadka haddii ay tahay interestiyada dadku ay raadinayaan guur interest lagu raadinayo maanta hota la arkay waa maxamed faarax gaarso oo arrimaha dhaqan ururinta ku howlan waxa uu ka warramayaa waxa ay ku kala duwan yihiin dhaqanka hadda iyo kii hore marka la eego dhismaha qoyska barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaaad ku dhegaysan doontaan kaalimihii heesaha ayaanan iyaguna ka marnayn waxaana heesaha aan idiin hayno ka mid ah waxa kugu habboona habboona istadhi waxa kugu habboona istadhi haridhahaanugani kiwada hariiriya marka roobka u helo oo xariidu haragiyo waa istar iyo codka sii macaan ee fannaankii banxaris siijan ah ka waraabiyey cumar nuur cabdulle sidoo kalena xubintii ciyaaraha ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa beddelaya la taliyihiisii dhanka ammaanka qaranka oo ah kii ugu dambeeyey saraakiil sarsare oo dhowra oo maamulkiisa ka tirsan oo shaqada ka tegay muddadii afariyo tobanka bil ahayd ee xilka uu hayay habeenkii xalay ayuu bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay trump in general h r macmaster uu xilka kala wareegi doono john bolton oo ahaa safiirkii hore ee maraykanka qaramada midoobay u fadhiyey oo haddana u ah siyaasad qeexa t v-ga fox news saraakiil ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in trump iyo macmaster isku raaceen in sargaalkan sare ee muddada kusoo jira ciidamada uu shaqada ka tagay islamarkaana uu howl gabgalo macmaster ayaa ku sheegay war qoraala uu soo saaray in soddon iyo afar sano kadib oo uu qaranka maraykanka u shaqaynayay uu markaasi doonaya hadda inuu howlgab weydiisto ciidamada maraykanka
in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo isugu jira maleeshiyaadka mucaaradka suuriya iyo qoysaskooda ayaa laga daadgureeyey deegaanka go'doonsan ee bariga quta halkaas oo ay aad ugu sii dhowaanayaan ciidanka militariga suuriya oo doonaya inay mar kale dib u wada qabsadaan dhammaan caasimadda dimashik iyo hareeraheeda tobaneeyo basas ah ayaa ka baxay magaalada yar ee xareesta kuwaas oo u jihaystay dhinaca gobolka idlib oo ay weli gacanta ku hayaan xoogaga mucaaradka saraakiil ka tirsan mucaaradka ayaa sheegay in howlaha daadguraynta ay socon doonaan dhowr maalmood laakiin waxa ay ku adkaysteen in ay laba aag oo ku taalla quuta ay sii joogi doonaan maleeshiyaadkooda dagaalka quuta oo ay ku lug leeyihiin ciidamada ruushka ayaa tan iyo bishii hore waxaa lagu dilay in ka badan kun iyo shan boqol oo ruux oo u badnaa dad rayid ah
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka magaalada gaalkacyo waxaa kusoo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxa uu idinkaga imaan doonaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana idinkaga soo jeedin doona barnaamijka hadduu eebba idmo toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqanka dhegaystayaal waxaanu kaga hadli doonaa dhaqanka guurkii hore iyo midka maanta jira barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idma ila gorfayn doona maxamed faarax garaaso ee maxamed marka ugu horeysa kusoo dhowo barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o eda aad iyo aad waa mahadsanta cabdiwaaxid waana ku dhowahay barnaamijka een, sooyaalka dhaqanka ee ugu horeyn waa sidee dhaqanka guurkii hore iyo midka maanta jira bismi illahi raxmaan iraxiim Een, waa mahadsan tahay een, cabdiwaaxid iyo idaacadda een, voice of america v o a waa mahadsantihiin barnaamijka een, hadda laga hadlayo waa barnaamijka sooyaalka dhaqanka dhaqankuna maanta iyo dhaqankii hore wuxuu u kala baxaa waa un laba waxyaalood dhaqankii hore wuxuu ahaa dhaqan suuban oo dadku intifaaca guurka ay yaqaaneen iyo faa'iidadiisa labaa loo kala qaadan jiray dhaqankii hore midna wuxuu ahaa guur gabadha ciddeeda laga doono oo sharfan oo maamuus leh oo dhaqan leh oo loo intifaacayo oo lagu raadinayo in dhu- guurkaas dadkaas ay ku faa'iidaan laba reerna u wada dhan yihiin midna waxaa ahayd mid guurka gabadhu sidii dhaqanka miyigo kale markaan kusoo darno gabadha in in lala baxo oo lala tago kabacdina reerkii aan lagu soo celin oo gurigeedii la geeyo oo ay ninkii watay oo u dhaqanto oo waxoo la aruursado meeshiisa ku dego kabacdi layska waraysto reerkaas guurkiisa wuxuu ahaa dhaqanka hadda maanta jira iyo dhaqankii horena laba farqi weyn baa u dhexeeya dhaqanka maanta jira waxaa weeye guurkiisu mid een, dhibaato badan ay ku timid hadday tahay xagga bobartiga iyo faqrinimada hadday tahay dhaqanka isfahanwaaga dadka een, haddii ay tahay een, eh, interestiyada dadku ay raadinayaan guur interest lagu raadinayo maanta hota la arkay Een, ninkan ciddooda dibadda ma jirtaa dhaqaale ma haystaa wax ma hayaa een aqal saasa iyo kondishin macnaha intaas baabuurta arooskaa layska rabaa intaas hotel baa layska rabaa aduu barnaamijkii guurkii wuxuu noqday mid een aada iyo aada expensive u ahoo dhallinyaradii ay bannaanka ka dhoobato waxaa kaloo kusii dheer wax kasta oo qofkii ka baxa iyo markii guurka uu galo isla markii waxaa laga yaaba inuu ku yimaado isla markiiba immediately divorce burbur oo u sabab tahay isfahan darrada dhaqanka reerka ay ku bilaabatay oo mid xun ahayd iyo dhaqankii aan iswaafaqaynoo gabadhii mabda ay wadatay mabda ninka uu wato aan islahayn ay ku jirto interest interestigi laisku raacay markii laiska waayo waa lagu kala tegahaya Aa, saasuu ku burburahaya guurkii macnaha Marka- aad amaasan tahay maxamed ee hablaha berigii hore ee waa loo gogol fariisan jiray ee mudug oo kale marka la fiiriyo dhaqanno kala duwan gobollada soomaaliya ay leeyihiin ee bal gobolka mudug dhaqankiisii hablaha loogu loogu gogol fariisan jiray xilliga la doonayo gobolka mudug dhaqan wuxuu leeyahay caan ah oo u gaara isaga oo dhaqamada soomaalida ay ku taqaano caan ah waxaana weeye guurka mudug yaalla markii laba loo kala qaado dhaqanka mudug yiila mii buu ka bilowday miigana dhaqankiisa wuxuu ahaa gabadha in laga qaato geel iyo qori iyo intaasoo macnaha een, een laga qaato adduunyaha ninkuna wuu ku dhaartaa gabadha waayo ayaa markii hore wuxuu ka baxshay intaasoo geela iyo qori ka baxshay marka asaguna gabadhiisii intii oo kale ayuu ku raadsaa marka taasna waxay noqotay caqabad bay ku noqotay guurkii taasna dhaqankii weli waa yaala dhaqankii saas ahaa midda kale waxay tahay dhaqankii hore ayaa wuxuu soo galay magaaladii oo saa u jirayo macnaha xoolaha lagu kala qaadanahayay ninka gabadhu wuxuu ku leeyahay een, saas uloo dhowaan maysa inaa intaasoo halaad iga siisid maana geel ninka magaalada ku guursadana gabadha ay magaalada soo gasheen waxaa laga yaabaa inuusaba geelbana lahayn duunyana u dhaqnaynba dhibaatadaasna waa jirta caqabadda guurka ku ah ee marka haddii dhaqankii ee ahaa in gabadha loo laga xoolo qaato oo xoolo badan laga qaato ee miyiga xilligii hore hadda magaalada hab dhaqanka ka jira ee hablaha loo loogu gogol fadhiisto ama loo doonaa ma la mid baa midkii miyigii hore run ahaantii gobolka hadda mudug aan ku noolnahay gabdhaha habka hadda loo guursado waxaa weye waa ka nastahan yahay midka dhaqanka baadiyaha ka jira guurku wuu sahlan yahay inkasta oo asaguna uu u baahan yahay nidaamkii hore uu wax ka duwan yahay oo laga yaabo gabadhii iyo wiilkii masaafo inay aadaan iyadoo ay wixii waalidkii ducadii ku fiicnay wax lala ogeysiin lahaa hadday is rabaan aysan jirin oo dhibaata meeshaas ay ka timaado odaygii uu yidhaahdo masaafo aniga gabadheeda kuma xiranto guurkaas waa kaa beerdaroobay hadda marka dhibka jira wuxuu yahay dhaqankii hore ma haystaan dadka hadda oo kii hadda een, eh, conditionka ku xirnay xoolaa lagu kala qaadanayay maahan laakiin waxaa jira interestiyadii oo laisku fahmi laayahay magaalada gabadha waxaa laga yaabaa inay daninayso interesti ee guurkan aysan u gelin ee u gashay ninkan wax uu haysto dan ee u gashay guurkii marka hore iyo guurkana waxay kala duwan yihiin kii hore wuxuu ahaa reerkan waa loo wada dhammaa laba dhinacba waxaa loo higsanayay ama la fiirsanaya ama mustaqbalka reerkan laga shaqeynaya waxay dad in laga intifaaco guurka intifaaciisa waxaa weeye in meesha wax ka soo baxaan oo jacaylka sii siyaado ubax- ubax- ubaxaas macnaha la dugaashado laakiin hadda waxaa weeye interest baa taagan gabadhii waxay fiirinaysaa ninkaa kor ka weysitaynaysaa markay korka weysatayso dan muxuu hayaa ninkan xagee ka shaqeeya maxaa ka gadaaleeya akoonkiis intee ku jirta aqalkaas magadi karaa hotelkaa mugeyn karaa ninkan marka waxaa laga yaabaa in reerkiiba uu sii waarinba oo midiya trib la kala boodo ninkana markay kusoo socdo ku badato inuu atna gadaal u laabto hankii uu qabo ka jabo ayadana wixii ay weysay markii weyda inay sii shaatigiis ka siibto ninkaas oo guur kale haddana aado waxaa laga yaabaa inuu ku nool yahay magaalada haddaan ku noolnahay qof sideed guur sagaal guur oo intaas macnaha ganacsi ka samayn kara meherada uu qaadanahayo iyo interestiga macnaha marka waa interest guurka hadda jira guurkii horaa ku lahaa wax badan nastahnaa wax badan macnaha wax kastaa ku baxaan macnaha wax waara oo ayatiin wax ka soo baxaan buu ahaa marka dhaqankii hore xataa ma la midba in labiiyo labaatanka neef ee ariga ee meherka ah gabadhu ay lahayd heshiiska meherka horta qofka labada qofuu ka dhexeeya waa wax sharciyan xaq bay u leeda meherkeeda haddaa adugu aad kifaalo qaado tiraada qabiltu nikaaxan wa meher haddaad tirahdid meherkeeda wixii aa kula heshiisay waa leeda gabadhu laakiin curaar baa moodaa inay ku jirto macnaha oo macnaha qofkan meherkaygu intaas haduus ahayn ama intaasoo dahabo garaam haduus ahayn ama intaasoo haduus ahayn arya ama intaasoo haduus ahayn dolara ama dinaara maxr makuxir ninka waxaa marka inuusu midaamiya laga yaaba u yihahdo waa ku qaatay macnaha soomaalida waxay tiraa maamahayo igu xeshiiq waa iga xaxaawise inta badanna waa lasku qabsadaa meheradaas oo macnaha oo interestiga ku jiro laakiin markii dadku ay jecel yihiin oo jacayl isku raacaan waxaa laga yaabaa guurkaas inay wax ka soo baxaan oo interest uusan ku jirin oo isan shuruud badan iyo kudhiishin badan gabadha ku xirin asaguna sidii ilaahay uu ugu waajib saaray uu ugu dadaalo oo wixii ay raabeen ka badan inuu siiyaa macquula ilaa isfahanka horaa jacaylga wuxuu ku dhashay iyo macnaha kudhiishin la-aan shuruudii midna kuma jirin laakiin shuruudda guurka ku jirta waa guurkan ka soo sheekeeyo taariikhdaas laho qofku wuxuu fiirsanaya interestigiis kondishin wuxuu ku leeyahay intaasoo kilogaraamo dahaba intaasoo dolara intaasoo dinaara intaasoo xoolaah marka ninkuna waxaa weeye igu xeshiiq waaga xaawasuu galaya hadhowti gadaal baa waxaa laga yaaba in la contribution lagu sameeyo qofkaas meherkeeda ama la yihahdo dalaaqaha ku dhaafso ha ku gado in la yidhahdo aad waa mahadsanta maxamed marka maxaa sababtu looga dhigaa isbeddelka dhaqanka guurka ee ku yimid xilligii hore iyo xilligan hadda
runtii waa wax iska cad macnaha isbeddelka u dhexeeya farqi aad u weyn baa u dhexeya differensiya adduunna waa adduun zamaaniya oo dadku ay isku raaci jireen macnaha dan iyo interest iyo nin walba uu lahaa ilaahay in waxna kala siiyo walaalay aan wax dhammaysano sababta macnaha waxay noqonaysaa oo loo sababeynaya macnaha duruufaha maanta wacyiga waddanka ku jira kow ka ah qallaasaha burburka dagaalada sokeeye bobartiga waxaasaa u sababa guurkan inuusan waarin maanta jira kii hore laakiin wuxuu haystay guur barwaaqaa wuxuu ahaa dowlad degan dal degan shaqooyinku yaaleen nabaddu tiilay noloshu tiilay qof walba uu jaanisahayey oo dhallinyarnimadiis ka faaidaysanayay hadda laakiin qofku waxaa weeye waxaaba laga yaabaaba inay maanta aragtid konton jir lixdan jir nin marhaya oo aan guursan weligiis alihiis duruufta u keentan ay tahay waxa u ceygi jira ay tahay dhaqaalo la-aanta ay ka mid tahay laakiin dhallinyarada laftirkooda soo lama dhihi karo duruufaha dhaqaale oo jira aawadeed ayay iyaguna guurka dhaqankii u bedeleen oo aan loo tegi karin reerkii maadaama gabadha xoola la badan laga rabo dabcan waa macquul waxaa laga yaabaa gabadha wiilka inay rabto oo duruuftiisu ay ku rabto laakiin reerkii aysan la rabin dhibaatada caqabada ka mid ay tahay macnaha ninkii gabadhii way rabtaa ayana way rabtaa wax macnaha ka dambeeyana ma jiro meeshii marka la dhihi lahaa ninka uu dhihi lahaa war dadkan hadday isdoorteen oo macnaha dhaqan xalaala oo diin oo ilaahay raalli ka yahay ay wax ku raadinayaan meesha lagu taageeri lahaa muxuu haystaa ninkaa daba joogtid baa leeyahay marka taa dhaqanka ma ku habboontaha aad iyo aad dhaqanka kuma habboona waa wax macnaha in laga gudbo ay fiican tahay sida sharciyadda diiniyadda gabadha waxaa la yidhi haddii caadada koowaad inantahay guriga ay ku qaangaarto aabbeed waxaa ka saaran mas-uuliyad inuu gabadhaas zawaaj u sameeyo weliba uu fududeeyo guurka sidii rasulka salawatullah alay slam uu yidhi alla fududeeyo guurka dhallinyaradana uu yidhi yaa macshara shabaab falitasawaj ninkiina awoodaa inuu hooyan karo wax ka dheerya haysto ha guursado guurka fududeeya marka waxaa moodaa halkaas diiniyanna macnaha in dadkii dhibaata uga soo laabanayso kondishin lagu xirahayo caqabada badan macnaha dunuubta maanta dhacaysa iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaalaha dhacaya inay ka mid yihiin aad waa mahadsan maxamedow waayo joog badanaad waahayd xaaladda gobolka mudug inkastoo dhaqamada aad aada u darastid waxaad iiga warantaa maxaa kuula cajaa'i badnaa inta aad xog ka haysid xaaladda dhaqanka guurka gobolka mudug hadday noqoto miyiga iyo midda magaaladaba wallahi xaalado badan baan kala darsay intaan dhaqanka shan iyo toban sana hadda waxaan ku noolahay mudug oo aniga haddaan deganaha ku noolaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dhaqankuna macnaha waa dhaqan sabreed ah oo kala duwan oo macnaha aan iswaafaqi karin mid duruuftu caqabadayso iyo mid macnaha interestigu caqabadeeyo iyo isdhadhaafkaasa macnaha jira dad nadiifana waa jiraano oo dadka u guntamo waxtala dhammeeya oo haddii wiilku wax la yimaado gaadh wax la timaado dad la garab galana waa jiraan dadku ma wada sini karno dadku horta kama wada dhammaan naxariistii iyo macnaha shareecadda islaamka iyo dhaqankii midna kama wada lumin inkastoo duruuftu ay ayago lafteedu dadka ay ku jirto haddana dadku isku wada mid maahan waa laga helaa sometimes dad waxaa laga helaa wanaagga jecel waa laga helaa oo wax fududeeya oo gabadhooda ankee jacaylkooda u raaco yidhahda hadda aduu la timid diyaar baan kula nahay waa kula habeynaynaa oo qanciyo reerkooda ayagoo danaynaya macnaha in gabadhoodaas macnaha meel fiican ay u gasho macnaha ilaa qof kula yimid wax nadiif oo xalaala wacigii maanta lagu jira gabar ku tiriya aabba nin baan rabaa ninkaana rabaan wato oo wataa oo waxaan la rabaa meel xalaalay dhaqanka sharecadda islamka inaan ku dhaqanno wax la heli kara maaha xilliga maanta lagu jiro aad iyo aad baan waxaan ula dhacsanaa qofkii saas sameeya laga hela maanta gabdhaha noocaasa aad baan ugu ducaynaya waa dad macnaha lala guntada u baahan oo lala gurmado in lagu nac maaha laakiin marka adigu fiirisid inta aad waayajooga u ahayd shay dhaqanka ku salaysan guurka oo haddii wax ka bedelan yihi midkii hore iyo midka dhaqanka maanta magaalada ka jira oo soo kordhay ah ku cajaa'ibgeliyey ee dareenkaaga markaa soo jiita wallaahi aniga midii iigu hor qisadii iigu cajaa'ibka badnidaan la kulmay waxay ahayd ninbaa gabar waxaa la yidhi guursaday kolla meel tuulaaba ay sheekada meeshan kasoo dhegedhegeeyey aan kasoo maqlay gabadhii ninkii waxaa layidhi waxaa la yidhi lacag laba kuna keen lacagtii labada kun ahayd buugeeda iyo buro maqar isla fuulay lacagtii markuu keenay gabadhii asagoo aan si markii lacagtii u wareejiyey laga qaatay haddana waxaa layidhi kow iyo toban halaada baan uga baahannahay tan waa sooriyo iyo xarago yaradkii baan kaaga fadhinaa hadda reerkaas welina ma dhaqmin ninkiina naagti naag ahaan uma arag labadii kunoo loo diray markuu keeno laga qaatayba haddana baleenkan kale loo soo dhejiyey baleenkan kale loo soo dhejiyey kow iyo toban geel haa waa raadin kale caqabadii tii ani aan la yaaba sheekadaas ahayd macnaha qofkii mar la diray wixii uu keenay inta laga qaado in wax lala dhammeeyo waa ahayd laakiin weli waxaa moodaa in wax u qarsoonaayeen nimankaas oo ay kaarta ninkan markii intaas tag ilaa qofku soomaalida taarikh kale dana leedaa jirta ninku intuu booran yahay laga faa'idaystaa bay yidhahdaan oo loola jeedo macnaha ninku intuusan waxba gabadhii uusan gabar ahaan u arag baa laga faa'idaystaa macnaha intuu gubanayo macnaha uu gabadha ka daba ordayo baa meel wax la saaraa camal ya marka arrimahaas waa diidan oo badan baa meesha yaalla gobol gaarana kuma ahna soomaaliya maanta meel kastay joogto waa wacyigan waa gaaray oo hadda qolo gaara dhihi mayno qoladaas keliya ku dhaqanta ma dhehayno laakiin waa dhibaatooyinka waciga jira saladhaafka ah oo khilaafyada guurkai hore iyo kii dambe iyo aad iyo aad arrintaasaa macnaha ku badan macnaha waddanka hadda aan ku noolnahay
adoo fiirinaya maanta marxaladda soomaalida iyo xaaladda gobolka mudug dhallinyaradeeda inta badan shaqooyinka inkastoo aysan shaqo badan jirin haddana dhaqanka way wax badan iska bedelaan maxaa dhallinyarada dhinaca dhaqanka guurka kula dardaarmi lahayd
wallaahi dhallinyaradu waxaan kula dardaarmi lahaa ninku intuu dhallinyar yahay wuxuu fiican yahay horta inuu isagu waxa uu shaqaysto wax ku raadsado hadda waxaan aniga qabaa qofka dhallinyarada intuu guurka markuu uusan gaarin ama guurka uu soo hamiyo marka hore inuu first one uu prioritiga siiyo inuu macnaha shaqo xooga saaro nin wax haysta inaan waxba haysan guurku difference uu kaliya waa hadli karaa qofka markuu shaqaysto yaa waxa ugu yara qalliga hadduu uu la bixi karo reerkaas haddii gabadhaas uu heli karo biilkeeda inuu la bixi karo waxba kusoo noqon oo nin macnaha shaqaysan kara uu yahay oo la dhihi karo ninkaas gabadhaas waa naga haystaa khayr allah siiyo taasaan waxaan kula talinaa dhallinyarada marka hore inay awoodda saaraan inay marka hore wax bilaabaan aqoonta xaggeeda iska dhisaan shaqo tagaan shaqaystaan ganacsi hadday tahay hadday tahay waxbarasho hadday tahay shaqooyin kale inay wax fududaystaan markaas waxaa moodaa in wax u fududaanahay qof wax haysta iyo qof aan waxba haysan waa labay kala tamanah miro geed saaran iyo miro gunti ku jira iyo miro geed saaran farqiba weyn ma u dhexeeya taasaan macnaha waxaan dhihi lahaa dhallinyarada xoogga ha saaraan oo ninka ragga inta macnaha barasharkan uusa ku imaan ama walaarkan uusa gelin marka hore gacan qabsigiisa horaha ku haysto oo gabadha kasii dhaadhicin anigu waxaasaan kuu qaban karaaye hawshaas aan dhammayno waxay noqonaysaa in wax soo dhaweysay baa noqonaysaa macnaha laakiin ninkii aan waxba hayn oo haddana gabadha xaggeeda haddii ay dan iyadoo wadato ayana waa imaanaysaaba sometimes ninkan laftigiisa ma jeedaa qofka wax u qarsoon ma ogaan kara moogta guurka un ayana isagaa ula tegi doona oo wuxuu leeyahy walaalay guur baan kaa rabaa iyadana marka waxaa laga yaabaa inay fiiriso dabinka kusoo dhacdo tiraalilaahi ninkan waa haystaa horow gal soo wax fahanta maa kabacdi waxaa soo bixi doona natiijada soo baxday interest doon ay interestigii waxaa laga yaabaa inuu u fuliyo reerkaa dhaqamaba macnaha oo wax ka helay ilaa waxu haystaa soomaa asaga jacaylkiisa soo raacaya oo leh qofkan adaa maanta ilahi wax kugu daray adaana macnaha ilaahay mas-uuliyaddiis ku saaray waxaa heli karto ugee ayana u qanciyirana maanta intaan hoo maanta xagga iska fuji maanta waxaan qabso maanta waxaa laga yaabaa inuu sii wadi karo waayo uu sii wadaalin karo soo wax fahanta maa marka dhallinyaradu waday waxaystaan waxba u fududaanahaya shaqaystaan inkastoo hadda buufartigii iyo shaqadala-aantii iyo iska badan tahay macnaha soomaaliya macnaha aad iyo aad marka waxaan dhihi lahaa nin walbow wax un gacanta kusii qabso gacan qabsiga kusii gal kusoo gal aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed faarax garaaso oo ku magac dheer gamber kana mid a dhallinyarada gobolka mudug gaar ahaan waayo joogga u ahaa xaaladaha dhaqanka guurka gobolka mudug barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee v o eda ayuu marti iigu ahaa toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya intaa ayaannu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee idaacadda v o eda intaynu barnaamij midkan lacayna aynu ku kulmi doonno waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiisa leh
barnaamijkii sooyaalka dhaqanka iyo cabdiwaaxid macalin saaq aanu intaasi ku dhaafno markana nuur haye ciyaarihii maxaa ugu waaweynaa mahadsanid falastiin dhegeystayaal xalay ayaa waxaa dhacay ciyaaro saaxiibtinimo oo caalami ah oo ay xulalka adduunka qaarkood ay isaga hor yimaadeen xulka qaranka ee dominican republic ayaa afar gool iyo eber uga badeeyey xulka yar ee turkis and kekos sidoo kale denmark hal gool iyo eber ayuu diray panama algeria ayaa afar gool iyo gool uga awodroonaatay tanzaniya halka maalta ay ku khasaartay luxemburg oo kaga awodroonaatay gool iyo waxba xulka kubadda cagta ee gene bisaw waxaa laba gool iyo eber dirtay burkina faso maleeshiya iyo mongolia waxay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah shiinaha ayaa lix gool iyo eber ku khasaaray xulka weles oo waxa ay guushu raacday xulka weles caawana waxaa dhici doono ciyaaro kale oo saaxiibtinimo oo caalami ah xulalkana waxa ay isu arki doonaan xulka qaranka jarmalka waxa uu la ciyaari doonaa xulka qaranka ee spain ciyaaraha kale ee isha lagu hayo waxaa ka mid ah itaaliya oo la ciyaaraysa argentina netherlandsna waxay wajahaysaa xulka england nigeria ayaa waxa ay fooda dari doontaa poland masaarida ayaa waxay la ciyaarayaan bortuqiiska faransiiskana waxa uu martigeli doonaa colombiya biru iyo kroatia ayaa is arki doonaa mexico iyo icelandna waa ay wada ballansan yihiin hungari iyo kazakhistan ayaa is arkaya senegal waxay la ciyaaraysaa uzbekistan iiraan iyo tunisiya ayaa is arki doona ukrainna waxay la ciyaaraysaa sacuudi arabiya serbiya iyo morocco ayaa is arkaya austria iyo sloveniyana fooda ayay isdiri doonaan turkiga wuxuu antaliya kula ciyaari doonaa ireland halka norway iyo australiyana ay isarki doonaan ruushka iyo brazil ayaa ka mid ah xulalka dheeli doona caawa ciyaaraha saaxiibtinimo ugu dambeyntiina azerbaijan waxa ay la ciyaari doontaa xulka belaruus ciyaaraha caalamiga ah haddii aan intaasi kaga gudubnana weeraryahankii kooxda manchester united zalatan ibrahimovic ayaa si rasmi ah uga tegay shalay kooxda kadib markii uu dhammaaday qandaraaskii uu kooxdaasi kula joogay ibrahimovic ayaa inta uu la joogay manchester united waxa uu u dhaliyey gool ciyaarood oo uu u saftay jirkan u dhashay dalka sweden ayaa waxa uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro kooxda los angeles galaxy ee dalkan maraykanka laacibkan ayaa horay ugu soo ciyaaray kooxo caan ka ah qaaradda yurub sida talyaaniga uu usoo kala ciyaaray kooxaha ugu waaweyn ee kale ah yuventus milan iyo inter horyaalka faransiiska ayuu waxa uu usoo ciyaaray kooxda baris saint german halka spainna uu uga soo ciyaaray kooxda barcelona markiisii horena wax uu kasoo bilaabay dalkaasi holland oo uu kusoo caanbaxay oo uuna usoo ciyaaray kooxda iax amsterdam dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
mahadsanid nuur iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codkee banxarisi janaha ka waraabiyey cumar nuur cabdulle heestii ister
hanan socodka laafyaha hagarlihii wax kabashada indiisihii faalada uhalceliiska shiikada socodka laafiyaha hagarlii waxqabashada hindiisii faalada wahalayliiska shiikada haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkii haddaan caana lagu qabay ammaan hooyadeed kori ma haysin asluubta iyo xishoodkii waxa kugu habboona habboona istaadi waxa kugu habboona habboona istaadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together. waxa kugu habboona habboona istadi waxa kugu habboona istadi harirahaanugaani kiwada hariiriya marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo positive together, positive together. halilaad kumaasha yaraa hubshiisiyo habla ku ciyaaraan istaadi istaad sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo guuraca sida geel hilaabaxay hudiyooda noo telay uu horseedu maqan yahay higsanaayo goorwaxaan hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygi saafo hawayniga laacaye hiigiyo naftaydii adahebayd ka dhigayo hilbahaygi saafo hawayniga laacaye
heestaasi istar iyo codka macaan allaha u naxariistay cumar nuur cabdulle waxaan filayaa in dhegaystayaal badan ay aad uga heleen iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana idinla socodsiinayey falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waa dhammaantay oo isku duban oo idinle sidaa iyo nabadgelyo marka roobka uu helo oo xariidu haradiyo Positive together, positive together. wax kugu habboona habboona istari wax kugu habboona